بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسيرك قرآنك سورة الصافات أيان كجرها يضو قيامة اللي من منك أي ديدين oo markaa yaa weylana oo mar keliya aysa soo taagan meeshii oo ay la yaabayiin oo isfiirfiirinayaan ama ma ahee ay sugayaan wixii lagu xugmin doono marka ilaahay xugunkiibay malaa'igtibaa soo jeediso waxaa la yidhi bal ha la soo kulmiyo kuwii gaalada ahaa iyo aswaajahum kuwii maxaa ay isku sinfi ahaayeen iyo wamaa kaanuu yacbuduuna wixii ay ahaayeen wixii ay caabud jireen oo awthaantii iyo asnaamtii anas iyagana ku soo daraa la yidhi markii loo yeedho fahduu oo min duuni illaahi ilaahay sukadiisa ah asnaamtii ay caabudayeen oo ilaahay sukadiisa ay caabudayeenna iyagana soo kulmiya fahduuhum ku hanuuniya oo tusa weeye ilaa siraati aljaxiimi naarta jaxiimada ah jidkeeda ku hanuuniya ayuu ilaahay yidhi ilaa siraati aljaxiimi jaxiimada jidkeeda ku hanuuniya waxaa weye markaasay jidkii bay aqoonsanayaan halkaasaa lagu hanuunina waxaa weye waa jeesjees oo lagu jeesjeesayo fa idaa lam yahtaduu fi dunyaa hadday adduunkii ila asiraati almustaqiim jidkii wanaagsanaa hadday ku toosi waayeen maanta jidka siraadka waxaa weeye siraadka jaxiimka ha ku tooseen markii jidkii cagta loo saaro jahannamo ay ku tegi lahaayeen yaa canaan loogu sii dariyo intaa laguma joojinaye ilaahay wuxuu idhi waqifuuhum joojiya ha la horo waxay saf ha la geliyo ha istaageen waqifuuhum joojiya innahum iyagu mas'uuluuna waa la weydiinayaa jidka axbisuuhum waxaad ku xabistaan cinda asiraati liannahum sayus'aluuna can jamiici aqwaalihim wa afcaalihim wax alla waxay samayn jireen baa yaa la weydiinayaa maanta waa lagu bilaabay waxaa la yidhi maa lakum maxaa idiin sugnaaday laa tanaasaruuna maxaad isugu maxaad isugu waa idinkii gardarrada iyo edebdarrada isla garab socdaye maa lakum maxaa idiin sugnaaday laa tanaasaruuna idin isu gargaaraynin oo qaarkiin qaarka kale uusan u gargaaraynin antum jamiican antum hunaa jamiican waxaadna u baahantihiin inaad isu gargaartaan iyo wax idiin kaalmeeyo waxaa la ishaarayaa markii adduunyada la joogay abijahal waa kii yidhi naxnu jamiicun muntasir annagu dad uruursan baan nahay waana gargaarsanaynaayo guusha annagay nagu dambayn waa kii yidhi waxaa weeye tanaasaruuna muuqaarkiin ta tanaasaruunay ahayde tanaasaruuna maxaad isugu gargaari la'dihiin marka waxay isu gargaari ma jire e alla wuxuu yidhi bal waxba isuma gargaari karaane hum iyaga alyowma maanta mustaslimuuna kuwii isdhiibay weeye way hoggaansameen alyowma adillaa'u munqaaduun way hoggaansameen sidii laga yee laga rabo yaa laga yeelayaa wayna ka cajiseen inay isu gargaaraan kuwii wax caabudaya kuwii la caabudayey markay halkaa marayso wa aqbala wuu soo qaabilay bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarkii kaluu qaabilay yatasaa'aluuna iyagoo iswaaweyddiinayo kuwii madaxdahaa iyo kuwii daba socday iyaga oo yatalaawamuuna wayatakaasamuuna iyagoo isdagaalayo oo doodayo ayay iska hor yimaadeen maantaoo kale waa la is-eed eedaa markii dhib iyo dhibaato iyo hasiimo ay dhacdo nin walba ninka kale ayuu eedaayo inuu dusha wax ka saaro ayuu jecel yahay wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun waata markay yidhaah waxay ku hadleen kuwii adduunyada markay joogeenna sacabka tumayey ee meeshii rabna loo kaxaysanayay yaa hadalkii qaato qaaluu waxay yidhaahdeen innakum idinkan madaxda ah kuntum waxaad ahaydeen ta'tuunanaa inaad nooga timaadaan caniilyamiini xagga yamiinta midigta marka yamiinta waan arki doonnaaye bal aynu eegno innakum waxaad innakum idinka kuntum waxaad ahaydeen ta'tuunanaa inaad noo timaadaan caniilyamiini atbaacdii kuwii raacay kuwii la raacay bay sidaa ku yidhaahdeen waxaad noo iman jirteen min qibali alxaq xaqa xaggiisa oo watusayinuuna lana albaatila baatilka ayaad noo qurxin jirteen inaan diinta xaqa raacnana waad naga celin jirteen waxaa weeye imaam qurtubi wuxuu yidhi ta'tuunanaa min qibali addiini waalxaqi markaasaad na siri jirteenoo waxaan annagu aan haynaa diina tan aan annaga aan haynaa xaq ah saasaa walyamiinu fii kalaami alcarab alquwatu walqudratuna waa la yidhaahdaa ama ma ee xagga awoodda iyo xoolaha iyo madaxnimadii ayaad nooga timaadeena waa la yidhaahdaa xataa waxaa kaloo layahay cani ilyamiini xagga dhaarta ayaad nooga timaadeen intaasoo dhan way socon way socon kartaa maxay u tari mogta innakum taatuunana cala alyamiini kuwii kalaa hadlay qaaluu waxay dhan bal waxaan idiin nimid iyo waxaan xaq idinka hor joogsanay iyo waxaan idin baadiyeynay iyo waxaan awood idiin sheeganay iyo waxaan idiin dhaarannay midna ma jire ee lam takuunuu mu'miniina idinkaan mu'miniin ahayn haddaad mu'miniin ahaan lahaydeen waxba nagama idan dhegaysan lahayn annagu idinkuma aanan xambaarin baadinimada iimaankana idinma aanan diidin idinkaa gaaloobay idinkaa idinka ikhtiyaarikum idinkaan soo rumaynin saad sheegaysaan ma aha bal waxaa bal kaanad quluubukum munkiratan liliimaan quluubtiinna waxay oqoleyd inay iimaanka diiddo waxay waxay waxay diidanayd bal kaanat quluubuhum munkiratan waxay diidanayd liliimaan qaabilatan lilkufri waalcisyaan gaalnimada iyo caasinimadana way oggolayd wamaa kaana ma ahaanin lanaa annaga calaykum idinka korkiinna min sultaanin wax xujo ah oo quwa oon idiin haynay ma jirto wamaa kaana ma ahaanin lanaa annaga calaykum idinka korkiinna min sultaanin awood oo quwo iyo qudro aan haynay oon idinku qasabnay ma jirto bal iskaba dhaafee kuntum idinkaa qowman dad baad ahaydeen daakiina oo waxaa way qooqay oo fujuurka faajirnimada iyo macaasida iyo dembiga ayaa diyaar u ahaydeene annaga hadda hana xagxaganina saasay ku yidhaahdeen fa xaqa waxaa waajibay calaynaa kulligeen annaga iyo idinkiiyo wixoo dhanba waxaa waajibay qowlu rabbinaa rabbigayo qowlkiisii oo inala cadaabaya ah qofkii waciidkii ilaahay ayaa nagu waajibay innaa innaa annagu la daa'iquuna kuwii cadaabka dhadhaminayaa nahay fa aqwaynaakum hadday muxuu ahay qirteen waan idin baadiyaynay maxaa yeelay innaa annagu kunnaa waxaan ahayn khaawiina kuwa baadiyaysan baan ahayn baadilkii baan idiin qurxinnay waannu idiin yeerray baadinimadaan idinku yeerray waad naga aqbasheen intaa markuu yidhi ilaahay iyo malaa'igtiisii baa soo dhex gashayoo waxaa la yidhi fa innahum iyagu yowma-idin maalintaa fil cadaabi cadaabka mushtarikuuna way wadaagsanayaan kuwan hadhadlayeen qiimaha lahayn adduunyadana waa laga raganimo badnaayoo waa laga danaystay maantana si adag baa loola hadlayoo calaacalka iska daayaa la yidhi tii ilaahay baa inagu waajibtay cadaab baynu gelaynaa allah wuxuu idhi fa innahum kulligood kii wax raacay iyo kii la raacayba yowma-idin maalintaa filcadaabi mushtarikuuna way wadaagsanayaan marka waxaa weeyaan kamaa qaala tacaalaa ilaahay siduu yidhi walan yanfacakum alyowma maanta wax uu idiin tari male id dalamtu markii aad dulmi fasheen annakum filcadaabi mushtarikuun waad wadaagsanaysaa innaa annagu kadaalika sidaasoo kalea nafcalu ku samaynaynaa buuhi ilaahay bilmujrimiina kuwa dembiilayaasha ah ee gaalada ah sidaasaan ku samaynaynaa maxaa yeelay innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen adduunyada markii la joogay idaa qiila haddii lagu yidhaahdo lahum iyagu laa ilaaha ila allah haddii la yidhaahdo waxay ahaayeen yastakbiruuna kuwii iswaaweynayay ahaayeen haddii lagu yidhaahdo quuluu dhaha laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo ma jiro ila allah ilaahay ma ogiye yatakabbaruuna way isweynaynayeen wayatacadamuuna way iswaxaa weeye way isweynaynayeen yatakabbaruuna way kibrayeenoo wayatacadamuuna way iska weynaynayaan kelimadaa wayaquuluuna waxay odhanayeen a innaa annagu la taarikuu aalihatinaa ilaahyaalkanaga miyaan ka tegaynaa lishaacirin mid gabayaa ah majnuunin oo waalan hadalkii maan ilaahyaalkanaga u dhaafaynaa markii tawxiidka loogu yeedho yay waxay odhanayaan cibaadada oo awhaanta iyo asnaamta miyaan nin hadalkii waalan oo gabayaa ah miyaan uga tegaynaa nabigay u jeedaan qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi raddan calayhim iyagoo radinayo bal mana waallo shaacir gabayaana ma ahee jaa'a wuu la yimid bilxaqi xaq buu la yimid wa saddaqa almursaliina kuwii ka horeeyana wuu rumeeyey oo sidii ay towxiidka ugu yeedheen yuu isagana ugu yeedhay ma aha siday sheegayaan nebi maxamed towxiid iyo islaam ayuu la yimid oo xaqa oo cad ah waxaa weye sidii rusushii ka horraysayba ay ula yimaadeen ee iyagaa waxay diideen gaaladan waxaa weeye waxdaaniyadii iyo risaaladii bay diideen markaasay kalaan hadalkoodii ayay muxuuha isku dardarayaan shaaciru majnuun ay leeyihiin maxaa yeelay nebi maxamed inuuna shaacir ahayn waan soo marnay qur'aankan iyo sida uu u yaallo iyo oo ay la iman waayeen isagoo kale iyo nin shaaciroo iska hadhadlayo iyo ku waalan isku mid ma aha innakum idinku ladaa'iqu alcadaabi cadaabkii ayaad dhabdhaminaysaan alaliimi oo xanuunka badnaa wamaa tujsawna idinku abaalmarindinku abaalmarin maayo ilaa maa shay ma ogiyo kuntum aad ahaydeen tacmaluuna inaad camal fashaan waxna liidinku siyaadin maayo waxna liidinka nusqaamin maayo wixii aad samayseen unbaa liidinku abaalmarinayaa waxaa weeye ilaahay markuu sheegay gaaladii iyo waxaa ku dhici doono iyo iyagana inkaarkooda yaa waxaa loo yimid mu'miniintii waxaa leey ilaa cibaadallaahi ilaa laakiine cibaadallaahi addoomaha ilaahay almukhlasiina ee oo muxuaha mukhlasiinta ah cadaabkaa iyagu ma gelayaan alistithnaa waa munqadic laakiin cibaadullaahi almukhlasiin kuwa oo muxuaha ilaahay cibaadada u khaalis yeelay ee muwaxidiinta ah cadaab ma dhadhaminayaan xisaabtana lagu adadkayn mahayo ilaahay sayi-aadkooda wuu u dhaafayaa xasanaadkoodana toban laablaab ilaa toban iyo toban boqol ayaa loo gaarsiinayaa fa qaala ilaahay wuxuu idhi ulaa'ika kuwa lahum waxaa u sugnaaday risqun quud baa u sugnaaday macluumun oo la yaqaano oo ilaahay uu u doortay jannada dhexdeeda sabaaxan wa masaa'an walahum waxaasuu ilaahay u yidhi walahum risquhum quudkoodii bay leeyihiin fiihaa jannada dhexdeeda bukratan gelinka hore iyo wacashiyan waxaa suuratu maryam baanu ku soo marray oo aad u qurux badanoo macaan oo raa'ixadiisana ay aad u udgeyso yatiibaa ilaahay uu siinayaa lahum risqu macluumun waxaa weeye risqi macluuma ulaa'ika lahum risqu macluum bay leeyihiin fawaakihu wax lagu faakihaysto ayay iska leeyihiin oo wahum iyagu mukramuuna kuwa la karaameeyey oo la maamuusay weeye waxay leeyihiin wax alla waxay ishtiheeyaan yay jannada ku leeyihiin jannada dhexdoodana mucazazuuna mukaramuuna kuwa la weyneeyey oo la maamuusay weeye fawaakihdii baa la sheegay maxaa yeelay jannada waxa lagu cunoo dhan calaa sabiili tafakuhi weeye iyo wataladudi saasoo kale weeye maxaa gaajo ma jirto fawaakihu wahum mukramuuna fii jannaati naciimi waxyaabaha laiskugu nicmeeyo jannadiisii ayay ku sugan yihiin calaa sururin sariire ayay dul saaran yihiin mutaqaabiliina iyagoo iska soo horjeedo ilaahay daa'iman wuxuu noo sheegaa mutaqaabiliina maxaa yeele dadka istaqaabulayo waa dad isjecel oo aan wejiga kala dadbaynin oo wanazacnaa maa fii suduurihim min khillin waxay adduunyada markay joogeen caloosha isugu hayeen ee wejiga ku kala leexinayeen wixiibaa ilaahay ka tirtiray taasuu ilaahay wuxuu leeyahay marka waxaa weeyaan mutaqaabiliina iyagoo iska horjeedo yutaafu waxaa lala durwareegi calayhim korkooda bika'sin galaas oo min maciinin khamre il oo qulqulayso galaas laga soo daray ayaa lalayaa lala dulwareegayaa wuxuu yidhi ibnu cabbaas kullu ka'sin fi lqur'aan fa hiya alkhamru weeye waalmuciinuna hiya aljaariyatu waa mid qulqulaysa weeye yutaafu calayhim waxaa lala dulwareegi bika'sin galaas oo khamre ah oo min maciinin il qulqulaysa ama webiba laga soo daray baydaa'a oo cad ladatin macaan lishaaribiina kuwa cabbayo laa fiihaa dhexdeeda ma ahanin qawlun waxaa weeye caqliga oo laga qaada ma ahaanin laa fiihaa wax caqliga qowlka waxaa la jeedaa wax caqliga waxay dilayo oo caqliga fasaadinayo ma jiro waxaa weeye laa fiihaa qowlun walaa hum canhaa yunsafuun ay laysa fiiha maa yaktaalu cuquulahum fa yufsiduhaa wahum laa yaskaruuna ma saqraamayaan sida khamrada adduunyada oo kale ilaahay wuxuu ka nasahay khamrada aakhiro waxaa weeye khamrata aljannati can ilaafaati alatii hiya fii khamri ddunyaa madax oo ku xanuuno caloosha oo ku xanuunto caqliga oo kaa tago waxaa khamrada aakhirada waxaa dhadhankeeda wuu macaan yahay loonkeedana wuu quruxsan yahay bilqowl waxaa looga jeedaa hunaa asudaacu ara'si ayaa looga jeedaa iyo saqraamid marka iyo wajaculbadni iyo wadihaabu alcaqli intaasaa looga jeedaa marka wa tilka ajmalu awsaafi asharaabi allatii tuxaqiqu ladata asharaabi wa tanfii akdaarahu wa adraarahu falaa khumaara yasdacu ru'uusa wax madaxa ku xanuunin male walaa sukra wax lagu saqraamina male walaa carbadata qayla qayla ma jirto marka intaasoo dhan waa khamradan yutaafu calayhim bikaasi min maciinin baydaa'a oo cad ladatin macaan lishaaribiina kuwa cabbaya way u macaan tahay laa fiihaa waxaa khamradaa fii dhexdeeda kuma jiro qowlun madax xanuun iyo calool xanuun walaa hum iyagana ma ahaanin canhaa khamradaa xaggeeda yunsafuuna kuwa la gororiyo kuwa nasiif ku dhaco caqliga laga miiro caqliga lagama gororinayo caqloodiga ma saqraamayaan waa kaamil intaasoo maha xaggii sharaabkii iyo cunnadii iyo fawaakihidii wa cindahum agtooda waxaa ah qaasiraatu tarfi kuwa waxay araggooda gaabiyey calaa aswaajihim raggooda ku gaabiyeyoo aan oo qurux badan oo jamiilaad oo wajamiilaatu alcuyuuni indhahoodu ay quruxsan yihiin waxaa weeye ciinun wa hunna maca alcifati waasicaatun jamiilaatu alcuyuun way qurux badan yihiin indhahoodana aad bay u qurux badan yihiin cid kalena indhaha uma taagayaane mid walba ninkeeda ayay ku qanacsan tahay waxay qaasiraatu tarfi ciinun oo indha waaweyn ka'annahunna waaba iyagoo xagga midabka baydun ukun ah maknuunun oo la qariyey ayaad moodaysaa ukun meel lagu lagu huuriyey sida ay u eg tahay u qurux badan tahay sidaasoo kale weeye halkaa markay marayso yaa marka waa la faakihaysanayaa fa aqbala wuu soo qaabilay bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarkii kaluu soo qaabilay yatasaa'aluuna iyagoo sheekaysanaya oo wax iswaweydiinayo wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun wixii adduunyada ka dhacay ayay mudaakaraynayaanoo ay ka hadlayaan iyo iimaankii iyo midhihii ay ka heleen marka ninbaa hadalkii qaatay qaala qaa'ilun mid hadlay wuxuu yidhi oo minhum ahli jannada ka mid a yaa dadkii u sheekaynayaa qisuu sheegay wuxuu yidhi innii anigu kaana wuxuu ahaaday lii anigu qariinun mid aan saaxiib nahay qaala qaa'ilun min ahliljanna wuxuu ku hadlay waxaa ii sugnaaday adduunyadii nin aan saaxiib ahayn oon wada fadhiisan jiray oo waxaa inkirayo bacsigana diidaya ayaa ii ahaaday saasuu yidhi yaquulu wuxuu odhan jiray a innaka adigu la mina almusadiqiina ma kuwa rumaynayo ayaad ka mid tahay bacsiga iyo jazaha waxaa weeyaan ma sidaasaad adigu rumaysan tahay saasuu odhan jiray sidaa ayuu idhihi jiraa innaka la mina almusadiqiina a idaa mitnaa haddii aan dhimanno oo wa kunnaa aan noqonno waxaa weye turaaban carro iyo wa cidaaman lafo a innaa annagu lamadiinuuna mana abaalmarinayaa oo inta nala xisaabo miyaa miyaa muxuu ahay nala abaalmarinayaa sidaasuu idhihi jiray oo waxaa weeyaan waxaa ah idaa mitnaa haddaan dhimanno oo wa kunnaa turaaban wa cidaaman aan ahaano a innaa lamadiinuuna ma nala abaalmarinayaa haddaan aan carrada dhex gallo oon carro noqonno lafaheennina ay gaboobaan oo burburaan ma nala xisaabayaayo acmaashanadii miyaan lagu abaalmarinayaa layaab iyo beenin buu sidaa u odhanayaa intaa markuu yidhi qaala wuxuu yidhi hal antum muttalicuuna ma soo daawanaa bal ninkii meeshuu ku dambeeyey qaala wuxuu yidhi ninkii ahli jannada ee hadlayey oo nin baan saaxiib ahayn lahaa hal antum mutalicuuna ma soo daawanaysaan marka waa la israacay qur-aanka wixii uu la garanayo wuu iska daynayaa haa waan doonayna aan soo aragne balina keena aan soo daawanay waxa ninkii uu ku dambeeyey fatalaca markaasuu waxaa wuu daawaday oo wuu daalacday fa ra'aahu fa ra'aa kii ahlu jannada ahaa hu kii ahlu naarka ahaa yuu fii sawaa'i aljaxiimi naarta jaxiima bartankeeda ayuu ku arkay halkaas ayuu ku arkayoo qaala wuxuu yidhi marka isagoo ilaahay ku mahadinayo tallaahi allaan ku dhaartaye waxaa weeye inkidta waxaad u dhowaatood sigtay la turdiini inaad i halaagto isaga oo faraxsan buu ninkii mu'minka ah kii gaalka ahaa ee halaagsamay ayuu la hadlayaa wuxuu yidhi tallaahi inkidta waxaad u dhowaatay la turdiini inaad i halaagto walowlaa nicmatu rabbii rabbigay hadduuna ii nicmaynin oona iimaan iyo caqiide iigu nicmaynin la kuntu waxaan ahaan lahaa min almuxdariina kuwa naarta la xaadiriyey oo naarta had iyo goor jooga ayaan ahaan lahaa ilaahay fadligiisa oo uu korkayga iimaanka igu sugay naarta haddaana ahayn naartaan kula geli lahaa marka waxaa weeye ninkii isagoo faraxsan yuu wuxuu la hadlayaa kiina ku jeesjeesayo yuu wuxuu yidhi afamaa naxnu ma nihin miyaa bimayitiina kuwa dhimanayo ilaa mawtatanaa dhimashadannadii al-uulaa ay horraysay ma ogiye wamaa naxnu ma nihin miyaa bimucadabiina kuwa la cadaabayo hal laa tasaalu calaa ictiqaadika annanaa laa namuutu ilaa mawtatan waaxida wa annahu laa bacsa walaa jazaa'a walaa xisaaba walaa cadaab wameli maya siday baad rumaysan tahay afamaa naxnu bimayitiina ma dhimanayna miyaa ilaa mawtatana aluulaa dhimashadannadii hore ma ogiye wamaa naxnu ma nihin miyaa bimucadabiina kuwa la cadaabayana ma nihin miyaa masaasaad hadda ictiqaadsan tahay weli mise waad muxuu ahaay maxay u tari hadduu ictiqaadsan yahay in kale inna haadaa kan aanu helay ee jannada la huwa alfawzu waxaa weye waa fawz liibaan weye ee najaax alcadiimu oo weyn limidli haadaa kaasoo kale falyacmal ha u tartameen ha u camal faleen alcaamiluuna kuwa camal falayo kanoo kale ha u camal faleen ilaahay sidaasu sheekadaas oo labadaa nin ka dhexaysay ayuu noo sheekeeyey mufasiriinta waxay yidhaahdeen waxay aayadahnu ishaarayaan qiso laba ninoo wax isku darsatay mid la arko wuxuu lahaa siddeed kun oo dirham buu haystay midkood wuxuu ahaa yacbudullaaha ilaahay inuu muxuu ahay uu caabudo oo yuqasiru fi tijaarati tijaarada waxba uma aabayeeli jirino wuu ku gaboodfali jiray waxaa weeye waannadari ilaa umuuri dunyaa wax weynkama una rabin waalaakharu kii kalena wuxuu ahaa muqbilan calaa tagfiiri maalihi maalkiisuu badan jiray fainfasala min shariikihi wuu ka madhay litaqsiirihi war in mashaqaystaa tahaye nin inuu shaqaysto doonaya ma tiide aynu kala madhanuu yidhi wa kaana kullama ishtaraa daaran markuu guri u iibsado ow jaariyatan gabar ow bustaanan beer ow naxwi daalika caradahu cala almu'mini mu'minkuu u bandhigi jiray wa fakhara calayhi wuu u faani jiray bikasrati maalihi wa kaana almu'minu mu'minka wuxuu ahaa idaa samica daalika yatasaddaqu inuu sadaqaysto binaxwin in la eg min daalika liyashtariya bihi liyashtariya inuu ku gato lahu isaga bihi maalkaa qasran fi ljannati jannada inuu kaga gato fa idaa laqiyahu sadiiquhu sadiiqiisi saaxiibkiisu markuu la kulmo qaala wuxuu odhani maa sanacta bimaalika qaala wuxuu odhan ninkii mu'minkaa tasaddaqtu bihi lilaahi ilaahay baan ku sadaqaysanayay fa kaana wuxuu ahaa yaskharu minhu inuu ku jeesjeeso oo wayaquulu ay yidhaahdo a innaka la min almusadiqiina miyaad rumaysan tahay fa kaana amruhumaa maa qasa allaahu calaynaa ilaahay baa nooga qisooday fii kitaabihi alcasiis ayuu nooga qisooday qisadii way weli way socotaaye waxaa weye adaalika makaasaa khayrun khayr badan nusulan xagga suuriyada iyo martiqaadka ma jannadii uu ninkaa iyo aynu soo aragnay miyaa khayr badan ama amase shajaratu zaquumi shajaratu zaquum geedka la yi- la yidhaahdo miyaa khayr badan waxaa weeye annaciimu aljannati miyaa khayr badan oo maxaahay diyaafo martiqaad iyo ilaahay siin am shajaratu zaquumi alatii fii jahannama koodee khayb- khayr badan fawaakihdii iyo himaartii iyo طacaamu ahli jannihi aan soo maray iyo shajaratu zaquumi طacaamu ahli nnaari kee fadli badan marka zaquumka waa geedkaas weeye marka waa ka ilaahay wuxuu idhi innaa annagu jacalnaahaa waan yeelay geedkii zaquum ahaa fitnatan imtixaan iyo inay ku sii gaaloobaan yaan lidaalimiina daalimiinta uga yeelay ay innaa jacalnaa shajarata zaquumi fitnatan fitnaan ka yeelay waibtilaa'an iyo ibtilayn liahli dalaalati iyo dadka baa- waxaa way baadiyeysan ahalkooda gaaladii markii ay maqleen muxuu ahay lamaa samica alkufaaru dikra shajarati zaquum ayaa waxay dhaheen qaaluu waxay dhaheen kayfa yakuunu fi nnaari shajaratun waxaa weeye sidee buu geed uu uga dhexbaxayaa dab dhexdii wannaaru dabkana tuxriqu ashajara way gudbi way gubaysaa waxaa ka sii daran wa kaana abujahl waxaa yaquulu inuu yidhaahdo liasxaabihi asxaabtiisu wuxuu ku ohan jiray atadruuna ma zaquum zaquum miyaa taqaanaa horta ragow waxaan zaquum uu na- nebi maxamed noogu cagaduglaynayo ina shajarata zaquumi طacaamu lasiimi uu mar leeyahay marna uu leeyahay inahaa shajaratun takhruju fii asli jaxiim horta ma garanaysaan buu yidhi wuxuu yidhi waa waa jees jees ma og tahay atadruuna ma zaquum inahu zub waxaa weye azubadu waatamru waxaa weye zibda waxaa la yidhahdaa ama ama subaga iyo timir lafta laga bixiyey oo subag lagu cunay un weeyuu yidhi tacaalow waxaa weye natazaqam aynu muxuu ahay aynu cune intuu zubdada iyo burcadka burcadka iyo subaga fadhiistay iyo intuu timir ugu soo daro yuu wuxuu dhihi jiray nebi maxamed waxaa inoogu goodinayo waa taase tacaalow natazaqam tiibuu ilaahay noo sheegay marka wuxuu yidhi ina shajarata zaq waxaa weye inahaa sha- inaa jacalnaaha fitnatan fitnaan ka yeelay lidaalimiina daalimiinta baan uga yeelay inahaa iyadu shajaratun geed weeye takhruju soo baxdo min asli waxaa fii asli ljaxiimi jaxiimada jiriddeeda naarta dhexdeeda jiriddeeda geedkaa ka bixi dalcuhaa ubaxeedana kaannahu waaba isaga oo wuxuu u eg yahay ru'uusu shayaadiini shayaadiinta madaxeedoo kaluu leeyahay kaannahu ru- dalcuhaa kaannahu ru'uusu shayaadiini midhaheedana waa sidoo kale siduu u xun yahay iyo siduu u- u fool xun yahay waa sidaa weeye waxaa lagu shabahay sh- maxaa yahay ru'uusu shayaadiin ru'uusu shayaadiinna in lam takun macruufatan cinda almukhaatabiin maba yaqaanaanbe maxaa marka shayaadiin loogu loogu masalay waxaa weeye bini aadamka ayaa muxuu ahaayey ayaa shayaadiintay si kale u haystaan aadaa wabillaahi tawfiiq halkaa ha jooga darsigii